wasiirka wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed daahir cabdi cabdulaahi iyo shir guddoomiyaha kulanka guddiga dhulka oo gobruug wahaayeen dhammaan xubno guddiga dhulka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda intii dareertii kulankiyo walbalaga gorofeeyay xaalado maamulka dhulka koonfur galbeed dhaqangelinta qorshaha magaalada xudur bardaale iyo qodobo kale oo muhiima kulankuya bilii weeldhadaayan guddiga dhulka iyo weliba diiradda laga saaray shuruudo dhulka dowlada koonfur galbeed si la dhaqangelin lahaye bulshada waana lanku wacyigelin lahaye iyo kadhaqamana kaasoo yeesamayti wasaaradda howlaha guud iyo melmariyayta golayaasha dowlada agaasimaha waxda dhulka wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed maxamed cabdulaahi farmaa iyo ku warbiya ujeedka kulanka xaalado dhulka koonfur galbeed dhaqangelinta qorsho si la melmariya qorshaha andeegsiga dowlada hoose qaybanta kulan nasku kooyay ee guddiga dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ahay kulan caadiya oo kulamadii guddiga qubsada jariya kulanku wibashu gudoomiyey wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlada koonfur galbeed wibaa ku qeybgalay wasaarada guddiga kumid xubnoosho iyo agaasimaha guud ee wasaaradda kulanku wibalan ku hadalay arrimaha dhulka gudaha koonfur galbeed iyo xaaladiyo dhaqangelinta qorshayaasha magaalo ee lansuubi magaalooyinka xudur iyo birdaale saas oo kale iyo magaalooyinka hadda la fadaweynaye qorshayaal magaalo lansuubi sanadkanta ku dhimi kulanka saas oo kale mayba dib u eegis laku suubiyey qorshayaasha magaalo ee mayba dib u eegis laku suubiyey waag balaankii guddiga sanadkan yaal litabbilooda dhammaatay walaayan qobsoom iyo waliyan qobsoom iyo litabilooda socota waag balaanka guddiga ka shaqeeyo doon iyo silan dardargeliyo si guulaha ka dhammaaday kulanka waana mayba laka ballamay in kulankan kulankan oo weeldhadaayan guddiga dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaarado quseeya iyo ee koowaad dibaalanka fiiriyaya walyaabo la qabadiyo litii bilood lahadhaafi sidii war lanku qabada lahaya dhibaatooyinka teegana